waad mahadsan tahay dabcan waxa uu ahaa warbixintii toddobaadlaha ahaa oo aynu kaga hadlayna waxyaabihii ugu waaweynaa ee qabsoomay waxyaabihii aan ugu talagalna shacabka la wadaagno oo ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga oo ay ka mid ahaayeen arrimaha bulshada ay ka mid ahaayeen arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaale isugu jira marka waxaa ugu waaweynaa qodobadaasi oo aan ka xusi karno qodob ku saabsan arrimaha dhinaca dastuurka oo haatan baarlamaanka ka socda oo chapterka amaba la galay qaybtii afaraad arrimaha wax kabedelka dastuurka iyo dibwegista dastuurka haatan baarlamaanka si habsame uga socda ujeedkuna uu yahay in lasoo dhammaystiro dastuurka muddada dheer soo socday oo laga baxo inuu noqdo dastuurka dastuurku meel gaar ah loona gudbo inuu noqdo dastuur rasmi ah iyo arrimo kale oo sidaan kuu xusayba ah waa yahay arrinta dastuurka oo kale waxaa soo hadal qaaday in doodiisa baarlamaanka ay weli socoto xilli aan ognahay dhinaca kale mucaaradad xoogan inuu la kulmayo ka dowlad ahaan sidee bay idinla muuqataa oo rajada intee la-eg ayaad ka qabtaan in uu baarlamaanka maro oo sida madaxweynuhu doonayana la ansixiyo dastuurka kumeelgaarkana laga saaro rajadu waa intee dabcan siyaasada dowladda ayaa ah in lasoo dhamaystiro dastuurka laakiin micnaheedu maaha in dowladdu iyadu ay farayso qaabka wax loo samaynayo xildhibaanada ayaa la dhex dhigay xildhibaanada waxay matalayaan shacabka soomaaliyeed oo dhan ayaga ayaa markaasi go-aanka gaaraya wixii ay kusoo darayaan iyo wixii ay ka bedelayaan iyo wixii marka ugu dambaysa codeynayaanba waxay u taallaa xildhibaanada oo shacabka ka wakiil ah marka rajadu waxay tahay in xildhibaanadu maadaama si xoora u doodayaan ay halkaasi kasoo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah oo shacabka iyo dalkabay u aayi doonaan waxyaabaha kale ee aad ka dhawaajisay shirkaaga jaraad waxaa ka mid ah in madaxweynuhu uu la kulmay ciidanka danab ee ka qayb galay dhoolatuskii dalka kenya lagu qabtay oo dabcan sidaan filayo markii ugu horreysay ay noqonaysa muddo dheer kadib soomaaliya in dhoolatusyo noocaas ay caalamiga ka qayb qaadato marka niyad ahaan iyo rajo ahaan iyo sidee bay arrintaasi u caawinaysaa ciidanka guud ahaan gaar ahaan ciidanka danab ee militariga soomaaliya ciidamada danab waa ciidamo gaar ah oo iskaashigeedu ay ka wada shaqaynayaan maraykanka dowladda maraykanka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya waa ciidamo tay ahaan aada u sareeya oo xeeladahoodii dagaal istraatiijiyadeedba ay noqdeen kuwa qayb weyn ka qaatay dagaaladii cadowga lagula jiray khawaariijta in ay ka qayb galaan barnaamijkaas ama dhoolatuuskaasi militariga kenya ka dhacay ilaa saddex iyo labaatan dal ay kasoo qayb galeen waxay ka dhigan tahay in ay noqdeen ciidan ay ku tashan karaan soomaaliya keliya maahan ee gobolka iyo iyo in ay wax kusoo kordhin karaan loo arkay ka qaybgalkoodana runtii waxa uu ahaa ka qaybgal aada loogu aayay oo ay sumcad weyn ugu soo hooyeen dalka marka taas dhiirigelin ayay unoqonaysaa waxay unoqonaysaa oo kale inay soo kororsadeen aqoon dheeri ah oo ay markaasi ku darsan karaan guulihii iyo iyo dagaaladii ay safka hore kaga jireen dagaalka wadanka looga xoreynaya khawaariijta marka tallaabo aada u weyn ayaan u aragnaa oo dowladduna aada usoo dhaweynayso ka qaybgalkaasi iyo mudnaanta ay markaasi caalamka siinayaan ciidamada soomaaliya arrinta ciidamada inagoo ku guda jirno waxaan doonayaa zuur inaan ku weydiiyo waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeysay ciidanka militariga qaar oo furmihii dagaalka shabaab sanado ka hor laga saaray ama bilooyin ka hor laga saaray inay dib uga soo baxayeen oo qaybo badan oo ka mid ah gobolka mudug bal maxaa keenay in ciidanku ay deegaanadaasi ka soo baxaan dabcan sideedaba waxaa jiray hakad kooban oo mar ku yimid howlgalladii militariga ka dhanka aha khawaariijta al-shabaab sababta ugu weyn waxay ahayd roobab lixaad la waddanka ka da-ay fatahaado meelo badan ka dhacay iyo dabeelihii elnino oo khasaarooyin badan geystay marka taa darteed dowladdu waxay markaas xoogga saartay sidii wax lagu qaban lahaa shacabka deegaanada ay ay ku waxyeeloobeen fatahaadahaasi roobabkaasi hakin ayaa markaasi howlgalladaasi ku yimid haatanna waxaa socda dib u qiimeyn ku saabsan howlgalladaasi sida loo xoojinayo oo madaxweynaha ay ra-iisulwasaare ay horkacayaan si markaasi dagaalka dhammaystirkiisa iyo in hor lagu sii socdo markaasi looga tashto waxyaaba yaryar way soo bixi karaan howlgallo ayaa socda sawirka guud ee laga fiirinayo howlgallada waxa weeyaan guulaha ay ciidamada gaareen iyo meelaha ay haystaan marka qiimeynta socota ee la doonayo in dib howlgallada loogu xoojiyo ayay kusoo bixi doonaan wixii daldaloolooyin ah ee la saxayo iyo wixii kale markaasi aan shacabka la wadaagi lahayn ee ku saabsan siday wax u socdaan intaba ugu dambeyn waxaan sidoo kale doonaya inaan ku weydiiyo ma waxaa jiro iskudayo iyo dadaallo la doonayo in deegaanada ay ciidanku kasoo bixin dib ugu laabtaan mise waxaa dhici karta in deegaano horleh ay ka baxaan sida dadka qaar ay ka baqanayeen xardheero oo kale laga baxo arrintaa bal ka waran dabcan ajendaha dowladda waxa weeyaan in dhammaan qeybaha ay ku sugan yihiin khawaariijta laga xoreeyo dowladda marnaba diyaar umaaha amaba kuma talagelayso in ciidamadeedu ay ay dayacaan goobaha ay gacanta ku hayaan ujeedku waxa weeyaan ugu dambayntii soomaaliya oo nabad ah taasna ay ku imaanayso howlgallada haatan socda la xoojiyo islamarkaana gacanta lagu dhigo dhammaan qaybaha yar ay ku harsan yihiin khawaariijda al-shabaab taas ayaa qorshaha dowladda u yahay ma jirto qorshe kale oo taa ka duwan